Tababar ku saabsan iskahiirowga dhalinyarada iyo la shaqeeyowga laamaha amniga ee la hakagabagabay magaalada Laascaanood ee gobolka Bari. Tababarkan wayba ku qayb galay dhammaan ururada dhalinyarada ee ku dhisan guud ahaan gobolka Sool waxaana sayti uu ka faa'iidaystay tababarka. Xiritaanka wayba ha ku qayb galay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaro iyo taliyaha la taliyaha hogaamiyaha SSC dhiniga dhalinyarada iyo qaar ka mid ah xildhibaanada maamulka golaha deegaanada iyo kumid iyaga qaar ka mid ah dhalinyarada tababarka ku qayb galiyeen ka horeynta ku dawey waynayoo sheegeen in tababarkun iyo walbadan ku faa'iideen
waxaanu kaloo ka qayb qaadanay axdi qarameedka maanta dowladeenu ku shaqayso oo ama dastuurka maxay ahayday wadankeena u degsan qayb baanu ka ahayn dayr waxaanu leenahay dhalinyaro ahaan maskaxdayda aad wax ku darsateen ilaahay abaalkiina jannaha ka dhigo aakhirana ha idinku daro maadaama aad na siiseen fursad waxbarashaa oo wax ka qiimo badan aanay jirin intaa ka gadaale markaan ka soo gudbo haddaan soo koobo tarayninka waxaanu ku qaadanay waxaa ka mida young people's leadership and peace building training oo ah in dhallinyarada la baro say uga qayb qaadan lahaayeen hoggaanka iyo nabad waxaan ka shaqeeyaa oo aan la shaqeeyaa agents of peace oo aan deputy director ka ahay agent of peace waa hay-ad headquarterkeedu uu nairobi yahay aniga hadda hal sano soomaaliyaan joogaa sababta halka sana halkan u joogana waxay tahay anigoo kenya ku dhashay intaan kusoo la-ekaaday dalkii waxaan ugu soo laabtay inaan dhallinyarada la shaqeeyo waxa aniga igu jira igu dhex guuxaya aan idinka idinkula daarto halka sano aan soomaaliya joogay waxaan sameynayay analysin waxbaan sahminayay waxbaan eegayay eegidaydana waxay kusoo biyoshobatay laascaanood inaa imaado ka dambeyntii wasiirada wasaarado dhalinyarada iyo ciyaaro iyo wasaaradda warfaafinta maamulka s c khaatumo iyo dhalinyarada kala dardaarmay inay odeersiyan aqoontiyo baradan dhalinyarada kale ee fursada inay helna tababarku treyninkii ay sharaxday walaasheen ikrayan ee qiimaha badnaa ee saddexda cisho soo socday oo ay si kaalin mug iyo miisaanla ay ka qaadatay dayr oo ah say ikraan sheegtay halbowlo weyn oo qayb weyn ka qaatay dadaaladii iyo xorayntii iyo weliba dowlad dhiskeenna tiimka dayr aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan leeyahay howlka madaalooyinow weli waa hoogadii waxaan rabaa inaan hal qodob ku daro oo la xidhiidha wixii aad barateen waxaa laydinka rabaa wixii aad barateen inaad gudbisaan oo aad faafisaan cilmigu sidiisaba waxaa wuxuu ku kordhaa bixinta